waxaa maanta dil khisaasa lagu fuliyey nin askari oo horey laascaanood ugu dilay askariga kale gacan ku-dhiglaha la khisaastay oo la odhan jiray maxamuud iila aadan seed ayaa la toogtay kadib markii ay ku heshiyeen labada beelood oo ay kasoo jeedeen askartaasi waxaana la caddeeyey in lix iyo tobanka bishan horraanteedii uu magaalada laascaanood oo ku dilay askari ay ka wada tirsanaayeen ciidanka asluubta ee somalilan uuna ku dhaawacay qof shacaba khisaastan ayaa waxay ka dhacday deegaanka balahara ee gobolka sool waxaana goobjoog ahaa cuqaal iyo waxgarad waxayna sheegeen labadaasi beelood in ay doonayaan sidii nabadda loo xoojin lahaa iyagoona si weyn ugu mahadnaqay cid kasta oo ka qayb qaadatay sidii nabadda loo xoojin lahaa bulshaduna ay u noqon lahaayeen kuwo nabad ku wada nool maamulka gobolka sool ayaan weli ka hadlin askarigan loo qisaasay askariga kale oo ay ka wada tirsanaayeen ciidanka ay ku heshiiyeen beelahaasi inay isu dhiibaan lana qisaaso cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood